bismillahi raxmaani raxiim asalaamu allahi calaykum waraxmatu wabarakaatu jimco wanaagsan subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo reedho muqdisho xeraalyaha guud ee qaranka docor axmed cali daahir oo ku sugan dalka holland ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay gudbisay dukumiinti ka jawaabaya dalab ay horey maxkamadda cadaaladda caalamiga ay ugu gudbisay dowladda kenya kaasoo ku saabsanaa muranka dhanka badda oo dowladda kenya ay doonaysay in lagu xalliyo meel ka baxsan maxkamadda wasaaradda arrimaha dibadda aan idhaahda wasaaradaha arrimaha dibadda dalalka soomaaliya ee suudaan ayaa kala sixiiday heshiis iskaashiyo dhanka diblomaasiyada ku saabsan kadib markii mas-uuliyiin ka socota wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ay dalka suudaan ay booqdeen wasaaradda gaashaandhig ee xukuumadda somalilan waxa ay deeq isugu jirtaa gaadiid iyo qalab kale ay kala wareegtay dowladda masar boqolaal soomaaliya oo ku xiran xabsiyo ku yaala dalka sacuudi carabiya ayaa sheegay in dhibaatooyin aad u daran ay ku haystaan jaalaysha ay ku xiran yihiin ayagoo dowladda soomaaliyana ka dalbaday inay ku dadaasho sidii ay xorriyadood u heli lahayn dadkaasi soomaaliyeed akhbaaraadka caalamigan waxaa ugu waaweyn qaramada midoobey ayaa sheegtay in boqol askari oo nabad ilaaliyaa leh oo ku sugnaa dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe dalkooda dib loogu celina kadib markii lagu helay ama lagu eedeeyey inay xadgudubyo dhanka jinsiga ay ka geysteen gudaha dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaragga satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo jimcaha shanta bisha labaad ee febraayo sanadka labakuniyoixtobanka intaasi qodobadii wararkeena uga doorkuran ay ahaayeen haatana warkii oo dhan warkan waxaa halkan idinka soo jeedinay anigoo cali cabdiraxmaan aadan xeraalyaha guud ee qaranka oo ku sugan dalka holland ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay gudbisay dukumenti ka jawaabayay dalab ay horey maxkamadda cadaaladda caalamka ay ugu gudbisay dowladda kenya kaas oo ku saabsanaa in muranka dhanka badda ee lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamad cabdulaahi xuseen taajirow ayaa warkan holland ka soo diray waxaa mar kale maxkamadda cadaaladda ee waddankan holland ee heeg yimid xerlaalyaha qaranka soomaaliya doctor axmed cali daahir kaasoo keenaya dukumenti jawaab celin u ah dowladda kenya iyadoo dowladda kenyana ay sheegtay in maxkamadan aysan qaadi karin dacwadda u dhexaysa soomaaliya iyo weliba kenya ee la xidhiirta badda waxaana kenya ay sheegtay in loo baahan yahay in arrintaani lagu dhammeeyo wadaxaajood dhex mara soomaaliya iyo kenya laakiin dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ku adkaysanaysaa in maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee heeg in arrintan la hordhigo si markaasi loo kala baxo oo loo kala gooyo sheekadan ku saabsan arrinta badda soomaaliya doctor axmed cali daahir oo uu la socday safiirka soomaalida ee wadamada benelux doctor cali fiqi ayaa maanta dukumenti sax ah oo jawaab celinah islamarkaasna loogu jawaab celinayo dowladda kenya ay u gudbiyeen mar kale maxkamadda cadaaladda ee markaasi waddanka holland ku taala doctor axmed cali daahir oo telefishinka caalamiga ee s n t v u sharxay waxyaabaha mar kale ay halkan u yimaadeen islamarkaasna ay ugu doodayaan arrinta soomaaliya ee weliba iyo kenya kala dhexaysa ee badda ayaa waxa uu yidhi sida aad aragtaan waxaan joognaa maxkamadda caalamiga ah international court of justice heeg ayaa joognaa waa aniga iyo safiirka iyo qareennadiiba waxaana u nimid waxaa weeye inaan gudbinno dacwaddii objectionkii ama ay keeneen dowladda kenya inaan ka jawaabno jawaabteedii inaan gudbinno oo aan haysanay ilaa shanta bisha afraad bisha labaad ee febraayo sidaad aragtaanna wakhtigii loogu talagalay ayaan ku keennay documenti dhammaystiran oo muxuu ahaa sheeg loo baahan yahay oo jawaabtaas ku filan maxkamadduna ay ku qanci karto ayaan u gudbinay sida aad ka arkaysaan ba halkan waana si wanaagsan bayna noogu dhammaatay sidaad ogtahay sanadkii hore waxaan gudbinay dhammaan eh, dacwadayadii oo dhan oo dhammaystiran memorialkii dowladda soomaaliyeed oo dhammaystiran eh, ayaan gudbinay Eh, dowladda kenya meeshii laga rabay inay kasoo jawaabto dacwaddaas oo dhammaystiran ayaa waxay soo gudbisay waxa la yidhaahdo preliminary objection ama is-hortaag hordhac ah kaas oo ay ku diideysay in dacwaddani ay maxkamaddani gasho Eh, taas ayaa marka annaguna aan ka jawaabnay oo jawaabteedii aan ka bixinay Eh, rajadu kolleyba eh, de qolo walba waxay qabtaa eh, inay ayadu ay eh, laakiin rajada ummadda soomaaliyeed horey iyo gadaal iyo mar walba waa u sheegnay waan u xaqiijinaynaa si- rajada ay dowladda soomaaliyeed iyo shacabkoodu qabaan waa rajo aad iyo aad u sarreysa inuu kiiskani uu yahay kiis aan ku guulaysanayno eh, xaqna aan u leenahay eh, aynu noo caddahay in uu ku dhammaanayo guul saddex iyo tobankii bishii julaay ee sanadii labada kun iyo shan iyo tobanka ayay ahayd markii dowladda soomaaliya ay dukumenti rasmi ah ay soo gaarsiiso maxkamadda cadaaladda ee waddankani holland ee heega kaasoo ku saabsanaa in markaasi la xaliyo ama markaasi si fiican loogu kala baxo arrinta badda soomaaliya iyo kenya kala dhexaysa ee muranka lixaad la dhalisay waxaana kenya ay arrinkaasi kasoo jawaabtay bishii oktoobar ee sanadii tagtay cabdulaahi maxamed xuseen taajirow magaalada heeg waddanka netherland
haatana dalka suudaan wasaarada arrimaha dibadda ee dalalka soomaaliya iyo suudaan ayaa waxa ay kala saxiixdeen heshiiska ashiyo ku saabsan dhanka diblomaasiyadda kadib markii mas-uuliyiin wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ka socdaa ay booqdeen dalka suudaan waryaheena socdaal ayaa warkan dalka suudaan ka soo diray xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya mudane cali bin cali iyo dhiggiisa dalka suudaan ayaa maanta saxiixay heshiis isafgarad ah oo dhex mari doona labada wasaaradood ee suudaan iyo soomaaliya ah heshiiska oo ay goobjoog ka ahaayeen diblomaasiyiin labada dowladood ka socday ayaa waxa uu ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee suudaan kulanka kadib ayuu xogayaha warbaahinta qaranka kaga warbixiyey safarkiisa iyo waxyaabaha u qabsoomay muddada u dhexaysa kowda ilaa afarta bisha waxaa noo suurta gashay inaan booqasho ku nimaano dalkan walaalahan nahay suudaan Eh, iyadoona uuna marti qaaday xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Eh, waan is aragnay kulan baan laaran baanu yeelanay madaxdii wasaaradda qaybaheeda kala duwanaa waxaanu markaa furay eh, bilow cusub oo iskaashi labada wasaaradood waxaan eh, filaynaa booqashadan inay ahayd mid lagu gu- guul ku dhammaatay markii dhinac walba laga fiiriyo waxaanu aragnay dowlad noo heelan oo doonaysa in soomaaliya wax badan la qabato waxaan saakii saxiixnay mudakarad eh, isfaham oo aan la saxiixnay wasaaradda arrimaha dibadda ee ee- ee suudaan
sidoo kale wafdiga ayaa booqasho ku tegay xarunta safaaradda soomaaliyeed ee suudaan islamarkaana xog waraysi dhex maray diblomaasiyiinta ka shaqaysa safaaradda Eh, saakay waxaan ugu yimid nagu soo booqday safaaradda soomaaliya dalka suudaan eh, wafdi horkacayo xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda iyo eh, ku-xigeen markaasi arrimaha eh, carabta u qaabilsan agaasimaha iyo eh, wafdi la socda marka waxay halkan u yimaadeen siday bal warbixin ugu heli lahaayeen eh, xaaladda safaaradda u shaqayso waxayaan warbixin ka siinay sidii ay ay u shaqayso safaaradda iyo howsheedii si loo kala qabto Eh, waxa iyagu laftirkooda dhankoodana ay nagula dardaarmeen in eh, maadaama aan matalayno waddan dhan oo soomaaliya oo hool dhan aan matalayno in laga shaqeeyo sidii eh, ummadda soomaaliyeed loo shaqey lahaa iyo sidii danta eh, eh, dalka soomaaliya ee loogu ilaalin lahaa waddankan islamar ahaantaana looga shaqey lahaa maadaama aan dhammaanteen nahay eh, dibnaasiyiin ilaalinaya eh, d- maslaxadaha ama danta ee leedahay waddankana soomaaliya waxayna nugu dardaarmeen sidoo kale inaan eh, muxuu ahay ka shaqeyno ilaalino sharafta ummadda sumcadda soomaaliyeed Eh, iyaguna waxay arkeen shaqadiisa u shaqeyso wayna ku farxeen waxayna nugu soo dhaweeyeen inay iyaguna tahay meel aada u wanaagsan maxamed cabdiqaadir socdaal warbaahinta qaranka caasimadda dalka suudaan ee khartoum
mahadsaned maxamed wasaaradda arrimahan arrimaha wasaaradda gaashaandhig ee xukuumadda soomaaliya ayaa deeq isugu jirta gaadiid iyo qalab waxa ay kala wareegtay dowladda masar munaasabadda qalabkaasi wasaaradda ay kala wareegeyso lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya mudane cabdalla xuseen cali safiirka dowladda masar ee soomaaliya welid ibraahim iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyntii munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay danjire weliid ibraahim safiirka dowladda masar ee soomaaliya waxaana uu sheegay in gaadiidkan maanta ay ku wareejiyeen wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya uu qeyb ka yahay taageerada dowladda masar ay la garab taagan tahay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga mudane cabdalla xuseen cali ayaa dhankiisa waxaa uu mahadcelin ballaaran u jeediyey dowladda masar maadaama gaadiid ay ku wareejiyeen isagoo sidoo kalena sheegay in deeqdan ay waxweyn ka tari doonto dib u dhiska wasaaradda waxaana wasiirku intaa uu ku daray in dowladda masar sidoo kale ay soo gaarsiisay qalab xafiisyeed aada ugu muhiimsan wasaaradda wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalk soomaaliya mudane cabduqaadir sheekh cali diini ayaa dhowaan booqasho ku tagay dalka masar waxaana uu ka codsaday in dowladda masar ay gacan siiso wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya islamarkaana sidii loo horumarin lahaa qeybaheeda kala duwan boqolaal soomaaliya oo ku xiran xabsiyo ku yaala dalka boqortooyda sacuudi carabiya ayaa waxa ay sheegeen dhibaatooyin aada u daran oo dhanka nolosha ay ku haysato jaalasha ay ku xiran yihiin dadkaasi soomaaliyeed waxaana ay dowladda soomaaliya ka codsadeen inay ku dadaasho sidii xorriyadooda ay dib mar kale u heli lahaayeen dadkaasi soomaaliyeed boqolaalka gaaraya ee ku kala xiran xabsiyada kala duwan ee dalkaasi boqortooyda sacuudi carabiya mid ka mid a dadkaasi soomaaliyeed oo ku xiran xabsi ku yaala magaalada jadda ee dalka boqortooyda sacuudi carabiya ayaa la hadlay v o da qaybteeda soomaaliga
aniga waxaa la yidhaahdaa axmed maxamed xaaji cali waxaanu ku xirannahay jeelka shiinayska ee ee jidda waxaanu nahay dadkii sacuudigu ka soo qabqabtay magaalooyinka sacuudiga oo la isugu soo ururiyey xabsigaas tiradoodu waa uguba ugu yaraan waxa weeye haweenku ilaa saddex boqol weeye boqol ciyaala ilaa saddex boqol oo raga oo waaweyna dadka intaa weeye tiradiisu waa dadkii wuu xanuunsaday wuu ku xanuunsan yahay wax noo yimaado ma hayno wax wax noo qabto ma hayno waxaanu u cabanno oo haddii aanu lacag haysano aanu dhahno xabad keliya noo soo iibi iyo wax wax noo soo qabta ma lihin dadka qayb baa waxay ku xiran tahay meesha saddex bi- eh, laba bilood dad baa waxay ku xiran tahay bil dadka ugu yar baa waxay ku xiran yihiin shan iyo toban beri dee dhibaatada noocaasa baa na haysata oo aad iyo aad iyo aad noo dhibaysa waa dadkii shaqaalaha ahaa oo sacuudiga qaxooti ahaan u soo galay oo ka shaqaysan jiray oo bilaa sharciga ahaa sacuudigu annagu wax wara oo aanu ka haynaa iyo wax uu magaranaysaa uu nagala dhaqmaayo waxuu magaranaysaa nala damacsan yahay annagu ma garanayno laakiin arrintayada aanu aada u baahannahay oo dowladda iyada uga baahannahay oo dalka iyaga uga baahannahay waxa weeye xabsigan in wax naloo qabto oo safaaradayada aanu uga baahannahay in wax naloo qabto shalay nin baa dhintay oo ku dhintay xabsiga dhexdiisa dad fara badanina way xanuunsan yihiin dadkaa in wax loo qabto ama meeshana laka saaro ama dadkaa la daaweeyo oo wax loo qabto oo dhibta aanu ku jiro ina laka saaro aanu galabna laka saaro waanu u baahnaa wuxuu ku jiraa eh, meelaha kaleeto oo sijinada kale uu ku jiraa xataa magaciisa ma aanu qori karro ma oran karro hebel hebel buu ahaa laakiin wiil soomaaliya weeye wiilka ku dhintay meesha sababta uu wiilku jeelka ugu dhintay ma maqasheen wax ma ka ogtihiin wuu xanuunsaday kabacdina wuu ku daciimay wax wax u qabtaba uu de waayey kabacdina dayacii buu dhintay dowladda soomaaliya waxaan u gudbinayaa inay meesha aanu ku dayacannahay oo dadkaas soomaaliyeed aanu ku aanu nahay inay naga saarto safaaradayadu noo timaado meeshaana laga saaro si deg deg leh oo aanu xorriyadayada ugu soo noqono dalkaygaanu aadnaanu u baahannahay aada ugu baahannahay
sinaysaan waa raadhiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qaramada midoobey ayaa waxa ay sheegtay in boqol askari oo ka mid ahaa nabadlaaliyaasha ku sugan dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe dib loogu celin doono dalkoodii laga keenay markii hore kadib markii lagu eedeeyey xadgudubyo dhanka jinsiga inay ka geysteen gudaha dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe qaramada midoobey ayaa sheegtay in sidoo kale siddeed keys oo cusub oo ku saabsan xadgudubyada dhanka jinsiga ay lasoo wariyey dhowaan taas oo ka horreysay labaatan eedeymo oo noocaas ah oo horey loo soo gudbiyey waxaana kaysaska cusub ee hadda lasoo gudbiyey ku jira afar iyo toban gabarh jirta oo la sheegay in lagu kufsaday meel u dhow garoonka caalamiga ee dalkaasi ku yaala waxaa horey loo soo gudbiyey sida la sheegay boqol iyo labaatan askari in dib loogu celin doono dalkoodii gaar ahaan dalka congo brazzaville intii ay eedeymahani ay socdeen toddobaadkii lasoo dhaafay midooda yurubba guddi u qaabilsan ayaa waxa ay sheegeen in eedeymahan ay yihiin kuwo la xaqiijiyay islamarkaan lasoo saaray ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe brefete onenga ayanga ayaa waxa uu sheegay ayaa waxa uu dhowaan u safray magaalada labaad ee dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ugu weyn ee gambari halkaasoo la sheegay in kaysaska ugu badan ay sida la tilmaamay ay ka dhaceen waxaana uu ergeyga uu aad markii goobtaasi uu tagay u muujiyey niyad jab iyo sidoo kale waxa uu ku tilmaamay ceeb inay halkaasi ka dhaceen waxaa jira cadeymo rasmi ah oo muujinaya in shan ka mid a eedeymahan dadka dhibanayaasha loo geystay oo ay isugu jiraan xitaa dad waaweyn iyo caruur sida uu sheegay ergeyga oo ku sugnaa magaaladaasi kooxaha xuquuqda aadanaha ee dalkaasi iyo guddiga ama hay-adda human rights watch ayaa waxa ay sheegeen in xadgudbadan ay ka dhaceen gudaha dalkaasi islamarkaana ay geysteen ciidamada nabadilaalinta ee qaramada midoobay halkaasi kal hor ay u daabushay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu isna sheegay in labayi labaatan keys sidoo kale horey loo soo gudbiyey kuwaas oo nabadilaayaasha ay ka geysteen gudaha dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe qaramada midoobay xubno ka tirsan waxa ay sheegeen in caruur ay da-dood u dhexeysa afar iyo toban iyo lix iyo toban sano ay ku jiraan dadka ay dhibaatada loo geystay sidoo kale la sheegay in gabar toddoba ilaa sagaal sano jir ah ay kal hore ay kufsi u geysteen ciidamada faransiiska ee ku sugan dalkaasi jamhuuriyadda afrikada dhexe waxaa la sheegayaa in tan iyo markii rabshadaha ay ka cusboonaadeen dalkaasi jamhuuriyadda afrikada dhexe ay ciidamada qaramada midoobe halkaasi u daabushay islamarkaan dhibaatooyin hor leh halkaasi ka geysteen dhegeystayaal warkii subaxnimo oo aad ka dhegeysanayseen raadiyo muqdisho codkii jamhuuriyadda soomaaliya waa nageynta